guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Awdal ayaa deegaanada ceel la helay damasha iyo xayaabley ee hoos yimaada degmada Lughaya gaarsiiyey deeq raashin oo loo qaybiyey in ka badan 270 qoys oo barakacyaal ah deeqdan raashinka ayaa isugu jirtay bur bariis sonkor iyo saliid waxaana ka faa'iidaystay qoysas isugu jira haween iyo carruur qaar ka mida guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Awdal ayaa ka warbixiyey deeqdan raashinka iyo qoysaska la gaarsiiyey maanta waxaan joognaa xayaabley oo ka tirsan degmada Lughaya een halkan waxaan ku qaybinaynaa oo nu joognaa raashin ka kooban 60 qoys waxaan aragnay een xayaabley in 60 qoys ka badan tahay oo in 60 qoys u dhaweyn hase ahaatee kolba wixii la helo uun baa uun baa mataqaanaa dadka la soo gaarsiiyaa waxaanu jecelnahay insha allah inaan mar dambe iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo celinay xayaabley oo wax kale u keeno maadaama ayna ay xayaabley ayna intan raashinka 60 qoys ayna ayna ku filayn marka wada ilaahay baa mahad leh si nabdoon lagu keenay damasha annagoo ka soconna guddida abaaraha ee gobolka awdal iyo silil oo wakhti muddo badan saddex cisho intaa oo dhan soo rafaadaynay waxaan maanta u sidnaa raashinkan ku soo qaybinnay saddex qaybood saddexdaa qaybood waxay kale yihiin xayaabley oo lixdan qoys siinay iyo ceel la helo oo boqol qoys siinay iyo boqol iyo toban qoys oon siinay damasha marka mar labaad waxaan u dacaynaynaa in ilaahay baa iska mahaddaa leh mar labaad ilaahay nabad nagu keenay markaa waxaan leenahay dadka meesha loo keenayna boqolkaa qoys waa dad ka fara badan dhibaato badanna waan usoo aragnay iyo waxay dhulka haysta abaaruhuna weli kamay bixin sidiin bay u jiraan markaa waxaan leenahay gulmadka ha loo soo biiriyo tuuladan ceel la helay aynu maanta ku qaybinayno raashinkii mucaawinada ahaa ee lagu soo deeqay maxaan ku dhahay somalilan qaybtii gobolka awdal annaga oo ka wakiila guddidii taakulaynta abaaraha kana wakiila cid kasta oo la soo baxday oo wax soo sadaqadaysata oo walaalahoodaa baahan wax u soo dirtay waxaannu maanta ku qaybinaynaa raashin raashin boqol qoysa tuulada ceel la helay horena waxaan u soo qaybinnay tuulada xayaabley oo iyadna lixdan qoys ahayd halkan maantana waa boqol qoys oo maxaan ku dhahday ceel la helaya ilaahay mahaddiin si fiican oo nabadgelyaha loo qaybsaday qoysaskii ka faa'iidaystay raashinkan ayaa ka mahad celiyey guddidii hee taakulaynta abaaraha waana u mahad celinaynaa waxa weeye raashin bay noo keeneen dhigjoojin bay noo keeneen lixdan qoys bay noo keeneen oo nimanka halkan dul joognaayo la qaybinaya la siinaya dadka ayayna soo gaarsiiyeen waxaan kaloon ugu mahadnaqaynaa dowladda somalilan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada iyo xildhibaanada dhammaan dowladda waan ugu mahadnaqaynaa dadku wuxuu u baahan yahay intay wax u soo baxayaan ee xoolihiisu wax u noqonayaan in laga taakuleeyu u baahan yahay waxaa la noo keenay boqol iyo tobankaa qoys ee raashina waan ka guddoonnay ilaahay baa mahad leh waa deeq ballaadhan waana dhiig joojin deeqdan raashiinka ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ee ku nool degmada lughaya iyo deegaanada hoos yimaado